booliska ee magaaladan mombasa ayaa waxa ay saldhigga ciidanka booliska ee mukubwa ee ku yaala magaaladan mombasa waxa ay ku hayaan nin eedeysan ah oo lagu magacaabo cusmaan cabdi kaas oo ay ciidamada ay sheegeen in uu gaari uu ku dhufta oo jirsiiyey askari ka tirsan ciidamada waddooyinka ee traafikada ee magaalada mombasa bartamaheeda ka howlgala dhacdadan ayaa waxa ay dhacday gelinkii dambe ee shalay iyadoona askariga geeriyooday oo markaasi ka shaqaynayay waddada lagu magacaabo bakistan ee magaalada mombasa ku taala halkaasi isagoo howlihii shaqo caadiya ka waday uu gaari markaasi ninkan eedeysanaha ee hadda ciidanka booliska gacantooda ku jiro lagu magacaabo cusmaan jaamac cabdi uu jirsiiyey askariga geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabaa julius marwa waxaana dhacdadan ay ciidamada ammaanku ay sheegeen sida aanu helnay xogta ciidanka booliska ee buugga obida lagu qoray ciidanka ammaanka askarigan ayaa isagoo howlihiisa shaqo ku jira gaariga uu watay ninkan uu istaajiyey gaarigaasi oo ahaa nooca toyoto ractiska loo yaqaan markii uu istaajiyey ayaa waxa uu amray inuu askariga gaariga uu damiyo laakiinse gaarigii ninkii daroolka ahaa ma uusan demin oo si xawliya ayuu kusii kaxeeyey iyadoona askariga uu isku dayay inuu gaariga galo taasina waxay keentay in uu laba boqol oo tilaabo qiyaastii u askariga isagoo gaariga u saarantaha lugta kalena lasii jiiday taas oo keentay in loola cararo markii dambe isbitaalka jorgam ee ku yaala isla goobta uu shilka ka dhacay meel aan ka fogeyn waxaana goobta uu shilka ka dhacay soo gaaray taliyaha ciidanka booliska ee mukuba francis mwangi iyo weliba sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada waddooyinka ee trafikada waxaana ay baaritaan dheeraada arrintan ay ku sameeyeen islamarkaana baaritaankaasi waxa uu sii sababay in iyadoo ay isticmaalayaan kamerooyinka waddooyinka iyo weliba sidoo kale trackinka ciidanku ay sameeyaan in ninkii gaariga waday laga soo qabtay xaafadda nyali oo qiyaastii shan kilomitr ilaa todoba kilomitr u jirta goobta uu shilku uu ka dhacay waxaana loo sii dhaadhaciyay habeennimadii xalay ahayd saldhigga ciidanka booliska ee mukuba ee ku yaala ee magaalada mombasa bartamaheeda ciidamada damibaarista ee d c ida ee magaalada mombasa ayaa waxa ay hadda bilaabayaan baaritaano dheeraada oo la xiriira arrintani iyadoona isla goordhow la filayo inuu warbaahinta la hadli doono arrintan fahin dheeraada ka bixin doono taliyaha ciidanka booliska ee ismaamul goboleedka mombasa maxwell agero oo markaasi warbaahinta isugu yeeray xarunta ciidanka booliska aban ee magaalada mombasa ku taala dhacdadan ayaa runtii waxa ay tahay dhacdo si weyn dadku ay saaka iyo magaalada mombasa ay u hadalhayaan iyadoona ciidamada ammaanku inta badan waddooyinka magaalada mombasa marka la eego ay ciidamada traafikadu ay si weyn ay u kala hagaan oo aysan dhacdooyin noocani oo kala aysan horay u dhicin laakiinse arrintan ayaa waxay tahay arrin saakay ee ciidanka ammaankuna ay si weyn ay warbaahinta ay wala hadli doonaan in dadka odayaasha gaadiidka ay taxadar dheeraada ay qaataan oo aysan dhibaatooyin noocaasi oo kale aysan ku kicin islamarkaana fafahin dheeraada siday wax u dhaceen iyo xaalada siday tahay ay ka bixin doonaan taliska ciidanka booliska ee ismaul goboleedka mombasa waa sidee haatan xaalada aagii ay ka dhacday dhacdadan goobta uu shilkaasi ka dhacay waxa weeye meel halbowlo u ah waddada magaalada mombasa haddii aan ku sawiro magaalada mombasa soo gasha waddada ka timaada nairobi iyo waddada ka timaada dhinacan kilifi ilaa iyo nlamo marka waddada shilka ka dhacay iyo waddada elikoni ka yimaata oo bridgeka ah marka la eego marka shilka meesha ka dhacay waxay ahayd waddada isku xirta midda nairobi ka timaada iyo midda isku xirta kilifi oo bartamaheeda bridgeka lasii marayo oo ah meel aada xasaasi oo dadka markay shaqal kasii baxayaan galabtii aad iyo aada cariiri u ah saaka xaalada waddada caadi weeyaan askarta iyo howlihii shaqada caadiga ayay ka wadaan laakiinse waxa ay tahay arrintani arrin aad iyo aad dadku ay uga dhidhiyeen ay aada uga xumaadeen iyadoona ay ciidamo ka tirsan kuwa countiga mombasa iyo weliba sidoo kale kuwa booliisku ay waddadaasi inta badan ay hagaan waxaana xusid badan xilliga uu shilka dhacay oo kale in goob kasta waddadan mombasa ee dhinacaas yeeli aada ay ka jirto wax loo yaqaano happy hour haddii aan dhegeystayaasha u fasiro waxaa loo yaqaana happy hour waxay tahay saacadda farxadda saacadda farxadda jidkaasi waxa uu yahay jid markaasi labada dhinac oo iska soo horjeeda oo ah dhinaca midig iyo dhinaca bidix dadka gaadiidka wada ay aada u fahmi karaan in marka la gaaro labayo tobanka ama shanta iyo barka galabnimo hal mar un wadada dhinaca loo soconayo oo muddo qiyaasi soddon daqiiqa gaadiidku aysan iska hor imaanaynin oo hal dhinaca loo soconayo si markaasi loo fududeeyo socodka gaadiidka oo dadka magaalada ka baxaya marka xilliga shilkaasi dhacaya xilligaas ayay ku beegneed oo dadku ay shaqooyinkooda ay kasoo rawaxayeen ay kasoo baxayeen gaarigana bartamaha magaalada mombasa ayuu ka baxayay oo dhinacaas inyaali ayuu u socday taasina waxa ay keentay in uu shilkaasi halkaasi ka dhaco oo askarigaasi ciidanka booliska wadada howlihiisa shaqo ee caadiga ah ee waajibkiisa u joogay in uu shilkaasi qabsado oo sida ciidanku ay sheegeen inuu ahaa shil ulakac ah maadaama askariga uu gaariga isku dayay inuu galo lug gaariga gashtay lugna ay banaanka u taalay gaarigana uu ninkii daroola ka ahaa uu si xoog hal marku kaxeeyey